caalamkuuna murood caafimaad oladaa cudurka saameeya calooma inuusan gacantaada qaban ulama kuu sheegay aaagelin maanta waa laga cabsadaa intaa kadib waxaan jeclahay inaan u ballo balinaanu suuraysano oo sugankii hore iyo taariikhdee hore waxa aanu ka hadashano halkan rag baa jeclaysanaya inay mataqaano gabayadii hore inta laga xasuusan karo qaarkood inaanu halka ku qabanno sidaa awgeed bal waxaan haddan microfon ku wareejinayaa cabdikariim wadaasi
جعله الله آمين إن كان كبه في اسمه فإن في ديننا من الطرد الغالية إذن أنه عدت إليها أنه الناس كتير كمل ربنا واحدة من بس أنا من حالة أطيع في في سنين قالت سلمان قالت لا وكحسستون أو الناس في ذات الهرجي غالبا كلها ذكر فمتى واحد كاد منها ناس لو إناث بوطرس هذا حكايته في مرات محمد كالوالي قال لها ويلك ويلك ويلها صورها مني لا بيجيك أنا ضربة وها لما كنت
waxaan u horeysinayaa gabayga aad weydiiseen hooyadaas maxamuud xaaji cabdi waa jeexaas markaad weydiiseen gabaygiisa maadaama aanu dhalashada saleeqaan iyo wadaqiisa ay ku soo boorantay arrintaas waxaan ugu horreysiinayaa gabay i tiriyey lixdan iyo kowdii oo erge la yidhaahdo gabaygaasoo uu ku muujiyey oo ay ka dhex muuqato dhalashada ilmaha leerkise iyo daabka si uu ku dhashay isagoo tilmaan ka bixinayo gabayay ka dhex muuqato gabaygaas wuxuu tiriyey xilligaan ii sheegay ergaa la yidhaahdaa ergadaas waxaa ergeeyey niman leerkisaa waxay u ergeeyeen ma jeerteen ergadaas waxaa lagu qabtay guriga islaamka cumar maxamuud waxay ku doonahayeen leelkase nin majarteenka jireen oo la odhan jiray cabdi cabaas naftiisa maxamuud xaaji cabdi oo ahaa raggii ergadaa ka qayb galay iyo gabaygii uu kaga qayb galay ayaan idinku horeysiinay gabaygii wuxuu yiri jeenaa irdaha cumar yahow hadal yar baan idin ogeysiiya amaan ururka reer faaraho keenay iridkiinna islaamka iyo ixyaabtaan waxaan idinku soo aajay haddaynaan abgaaliya wacdaan eega kala sheegan abtirsiiyo daaro hadduu keen isugu aado arxaan iyo hadday raxintimin inaga aadaydo axdigiiyo haddaan aaminkii aadi laga yeelin hadday aqalba aqalkiisa kale joogta inanteen eersheegadkii aan dhigaal la aadiyamaysaani waxaynan ajibtoon lahayn eeda gudihiina ha yeeshee waxaan odayada idin ogeysiiyey in dhowidifdhow baanaha sida ubaareed arrimahi aad noo geysarteen in lagu hormaray jornaaladaa laga ediyo toban daacood amle iyo uldhow mala dhacimina madiini awlaxa wax loo loosdaa kii aad aragtaa afartoolayaal idin ahbaajiilka gelisay asaydaa guryaha laga sitaa inay muhiimi middoyinkiina hunbeelada yaana nimankii abtiga loo ahaa haatan uu qodo aftan qodanna ceelkii ilaad ood kuriwagto uladheerihii qaabatiyo oonanoo dhaca idifley axmaariyad balaad nagu ururteen asritaanadaad nagu girteen oogadaas jeer ammaanida waxaad odhasateen kii la-aynaya awraha kuwii rari jiraad oodla dhigateen wixii u lahaayoo dhan baad nagu abbaarteen addimadaad ku haysaan dhulkii noo alkun ahaa shahaadadii nagama tegin faraha tankeed iyo meeshii iftiin loo kalaad naga albaabtay nin islaama amarkaa tasiin looma aaminin ee teeriyo ilaah nimanka dee oosha maxamuuda ildaha cali abuurada intii idan la jeertee uma neliyo talaree intii aawo laga gaaro intaasaynu teeriyo aday ood isku ahayn rabi la cawday ali layska dhacay idin la saanwoogay ololayn olaad iyo dagaal caadi iyo taagsi eed hore haddaad noo heshaan waa idiin arag waxna urusay ugiya bannaan ila tus inaa hishadda adinku ay weediteen dirismooge ijaabooyin badan baan ku helay habtankeeni allowgiiyo akhriga aan tufaad ku intifaacday inantayda goortay heshaad caala noqote meeshaan ijaabada dhigaad idanka saarteen haddii agaadaa leedihiin nana iloween aday iyo aday waxaan ahay iliyo diirkeed oodaanu soo wada degnaa aarankii daa idinkaanu kala maashannaa kii abaarsada anfacaanu wada qudannaa aalka guriga ahe beer iyo abuur baynu nahay toban ayeeyo raggii aynigaa lagu huba umar ma yeeshaan ololayn olaad iyo dagaal kuma adaagaan ilaahdaa ismiig iyo ka dhigay ubad wararaa axdi aysan dhigan baa ugu jira uurka laabta ah adduunyadu wixii ay ahayd lama ogeysiina deligaan aqoonayn inti oota habartiisa awrkaa abaaxya middu aabbaheed yahaynu iyagaynina waana sow kala ajoogmayno adduniyo cadiin buu annaga noogu uurbalay oo noolbihabtida hooyadiis aayad loo dhigayo ijmaacii horeetana ibliis laga ogaareeyo asalaynka waxay kala barteen ubad ahaantiiyo nin awliye awliye ahaa imanbaaxiga afsiriyo wax loo sidiraa kuma adeegaya awliye dhasheed buu noqdaa kii aad aragtaa nin awliye buule amban jiray waa allay sahalay ijaabada mehelo niman ahayn ehelidiineeda u muuyeeyo ruuxan aqoon waxaa arkaanaya ambiyadaba nimankii aanfiyey reero taladiya ayagoo iftaxahoo dhan dee amad yidhaahdeen annaguna ifsigii baanu aakhirka ahaa wax armaatigaa nooga dhiganay ilaha diin waxayaan ogeyn baad gadaal ka arki doontaan yaan nabad ku eedayn hadday taladu ayntaadiyi ergadaas laguma soo guulaysan hadday taladu ayntaadiyi ergadaas laguma soo guulaysan looha ninkaas cumar maxamuud baa diray jirteen oo dhan waxgarabkiisa iyo laakiisa waxgarabkiisa way ka waahileen way inkireen ninkaas